waxaa dareemayaa farxad faanli free ahay noloshayga waa bedelaya waxaa aad u faraxsanahay looyarkayga iyo familigayga oo geeskaysa istaagnayeen the whole time hoos waxaa bartay inta gudaha ku jiray waxaa true friends are oo gees kula joogaan no matter what it is waxaad iga warantaa hadda waxaa la xukumay in saddex sano lagula socon doono xaaladaada oo lagu tijaabin doono saddexda sanee soo socota ma is leedahay waad ilaalin kartaa xukunkan lagu soo saaray waxaa dhahaya waan ilaalin karaa three years waxna ma ahabka saddex months meel qol mugdi ku jiray three years waxa waaye oo banaanka jooga waa nicmada ilaahay soo asmin karaa marka maxaad u sheegaysaa dhallinyarada kula midka ah labaatan daqiiqo waxay meel ku qoreen waxaan la dhahi lahaa booliiskii iyo federaalkii iyo waxaas kuwa lala ciyaarmaa haddii rabaan uu kusoo qabsanaayo nomaal warrays waxaan la dhahi lahaa noloshiina bedela guulasiina aada buugtiina iska akhrista shaqays si kooban haddaad iigu sheegto intaad xabsiga ku jirtay maxaad la kulantay oo dhibaato ama lagu geystay ama xabsiga nolosha aad ku jirto aad iga waranto
noloshiga ani hal dhibaataan oo ani qof nin ahaya ba dhibaatayaal kale waa arkay dad ku dhacay dad la dilay oo dad dhintay waxaas waa arkay nolol maaha meesha gudaheeda haa waxaa noo sheegaa ka fogaada xabsi maxaad qorsheynaysaa noloshaada inaad samayso wixii hadda ka dambeeya iskuulkayga shaqadayda iyo noloshayda oo fiicna iyo waran hooy adigu sideed magacaagu saddexan marka hore isheeg sideed u arkaysaa wiilkaaga maanta inuu xabsiga ka soo baxo aniga magacayga waxaa la dhahaa deeqa khaliif warsame aad baan maanta u faraxsanahay mana malayn karti macnaha farxadda aan maanta qabo la-anna wiilkaygu waa cunug yar waa sagaaliyo toban jir fuuturkiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragtay mana rabin xabis inuu galona raalli kamaan ahayn hadduu sameeyeyna hadda alxamdulilah banaanku jooga ilaahay baa mahad iskale waan ilaahay u mahad celinaynaa aad baana maanta maaragtay farxadeedu u sarraysaa aad baad umahadsantah maadaama maanta wiilkaaga la soo daayey oo xabsigii ka soo baxay bal marka hore dareenkaaga si kooban haddaad iga waranto aad baan u faraxsanahay dareenkayga haddii aad i weydiisid waa gartay aadam waxaa jirta in wiilkaaga muddo saddex sanaa lagaa rabo in lala socdo oo aad mataqaanaa xaaladiisa iyo waxyaaba fara badanna la xukumay inaanu samayn karin dadka qaarna ay leeyihin waxyaabahaasi way adag tahay in siday tahay loo meel maxaa ku qorshaysan wallaahi aniga horta tan koobaad sida loo xukumay wax dhiba uma arko sababtoo ah dee waxay ka fiican tahay wixii lagu haystay in la xukumo aad bay u fiicantah tan labaad in sidan loo xukumo oo yani asaguna uu arko khatarta meesha taalla ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeedna aragtaan khatarta meesha taalla waa wax maaragtay dadkao dhan inay ogaadaan aad ugu fiican weeye marka anugu waxaan u arkaa sida loo xukumay inkastoo dowladdu tiri wax dembiya kuma hayno haddana ay sidaa u xukuntay anugu aad baan ugu faraxsanaa saddex sanaa la geliyey in mataqaanaa aanugu matalan internetka oo kale waxyaabaha qaar aanu samayn karin meelaha qaar aanu tegi karin xaaladiis aad loola socon doono haddii saddexdaas sano waxyaabaha la yidhi ha samayn mid kamida uu sameeyeen inuu xabsiga kusoo noqon karo maxaa tallaabad qaadee si arrintaa aysan u dhicin anigu waxaan tallaabada qaadaya kolley horta inaan la taliyo kow in wixii dowladdu ka reebtayna aan idhaahda ha taabanin ee wakhtigiisana inaan ilaaliya qaaliga ah jaamacaddiisii inuu dhigto iskuulkiisii inuu ku noqdo shaqadiisii inuu ku noqdo masaajiddiisii iyo communitigiisiina si fiican ugu noqdo waxa khatartaa asagu la kulmayna inuu ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeed aw yidhaahdo ka dheeraada marka anugu waxaan kula talinayaa inuu ka dheeraado wixii khatara oo meesha yaalla waxaan kaloo kula talinayaa inuu asaga iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo badan ee magaalada macno la-aanta loogu haysta labaduba inay ka dheeraadaan waxyaalaha lagu haysto sababtoo ah cadowgu aad buu u badan yahay meesha jooga
su-aal haddaan ku weydiiye guud wiilkaaga dembigii loo soo xiray wuxuu ahaa in uu u hanjabay hay-adaha amniga f b i-da waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay dhallinyarada soomaalidu marar badan waxyaaba aanan ogeyn oo dhib weyn uu ka soo gaarayo ayay faraha la galaan taasi oo mararka qaar keenaysa in la xiro waxyaabaa noocaas waalidiinta soomaaliyeed ee ilmaha kuwaagoo kalaa haysta ee dhibaatada nooca ah ku dhici kara maxaad ku dhihi lahay runtii arrintaasu kulligay dhammaan xanuun bay nagu haysaa haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed ama maraykan ku nool ama waddanka gudihiisa aan ku noolayn soomaaliya dhib xanuun badan bay nagu haysaa qof kastoo ilmo dhalay iyo qof aan ilmo dhalin oo soomaaliyaba xanuun badan bay ku haysaa waalidiinta anigu aan ugu horeeyo ilmaha dhalay waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay ilmaha aad ula socdaan ilmaha ilaaliyaan waxyaalaha ay samaynayaan iyo waxyaalaha ay maaragtay lagu eedaynayana oo communitiga lagu haysta ama shacabka soomaaliyeed lagu haystana inay ka dheeraadaan taa waa kula talinaya waxaan kaloo kula talinayaa waalidiintu inay ogaadaan midkii aan ogeyn iyo midkii ogba khatar badan ina haysto tan labaad dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee maraykanka ku nool dhammaantii waxaan kula talinayaa inay midnimo muujiyaan oo isku duubnoodaan anigu maantay macnahaygu ma ahan toban kaleoo soomaaliya xiran xanuunkii sidiibu ii hayaa dhibaatadii sidiiba ii haysaa sababtoo kuwaa xiran waa ilmahaygi weeye waa kuwaan ogaa hooyadood markii la guursaday waa kuwaan ogaa markay dhasheen waa kuwaan ogaa markay qur-aanka bilaabeen waa kuwaan ogaa markay jaamacadaha wada bilaabeen marka kan iyo ayagu isku xanuun bay igu wada hayaan ayagana waxaan rajaynayaa in la soo daayo laakiin kala qaybsanaan badan baa communitiga haysata soomaaliyeed ama shacbiga soomaaliyeed ee waddamada qurmaha ku nool waxaa ka mida labaatan qaybood bay u qaybaysan yihiin qolo walba qolada kale waxaa laleeyahay hebel adiga cunugaagu dhiilkaanu qaatay ha yeelin adiga hebel dowladda u shaqeeya ha yeelin waxaaso dhan waa waxa annagana laku kala qaybinayo marka waxaana laku kala qaybinayay intaan ku kala tagno inaan annagu midowno oo danteenna ka shaqaysanno ayaan waalidiinta o dhan u kala talinaya